markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid a inta qaranku fooraro dadkayguna fidhiidyaha jahliguna u foofiyo furumaha colaadaha dal fogaadi maayee iga jooji fiisada fadlan samir walaalay gabar xidhiir naga dhexeeyey ayaa ay tidhi haddii alla ku rafiisaan kuu soo dirayaa ka soo bax dalka oo ayadu dibadda ku maqneed anigana waxaan islahay dalku hadduu degi doonaaho inaan waa qayb kale oo ka mid a waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan cismaan cabdilaahi guure iyadoo abwaanku qaybtani nagula wadaagi doono gabaygaasi iyo weliba rajada uu markaasi qabay ee ka maanacday inuu fiisahaasi aqbalo islamarkaana uu ku dhoofo waxaa kaloo aad barnaamijka caweyska washington ku maqli doontaan fanaanka cabdirasaaq anshaxo oo isaguna inala wadaagi doonaa qisooyinka qaar ka mid a heesihiisa caanbaxay ee uu muddooyinkii u dambeeyey soo saaray
abwaan baa wuxuu is yidhi halkeed ka gashaa silsiladaas waa kan wuu ducaystay haddana wuxuu yidhi maalmihii wanaagsanaa waa way soo socdaan oo waxa weeyaan weli macnaha dacadii uu sugaya haddana waa kan yidhi waxa weeye haddaan helay wuxuu yidhi halkaas arsaanqad ilaahay horta muu weydiiseen barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal muddooyinkii u dambeeyey soomaali badan ayaa u soo hayaabay qurbaha iyagoo ka soo cararay deegaanadoodii ay ku noolaayeen islamarkaana qofba isagoo waayihiisa laabta ku haysta uu haddana wax gaara ku sababeeyey waxa keenay inuu qurbaha usoo tacabiro iyadoo dad badan oo kalena ay uba badheedhaan jid halistiisale si ay mar uun u galaan dalalkaasi qurbaha bal haddaba dhegayste ka warran iyadoo xaaladda deegaanka aad ku nooshay aanay xasiloonayn amaba aanay deganayn haddii lagu soo bandhigo fiise aad ugu soo dhoofto mid ka mida dalalka horumaray hase yeeshee aad ku gacan saydha adiga oo weli ka rajo qaba in duruufta aad markaasi ku jirtaa ay wax uun iska bedeli doonaan islamarkaana ay arrimuhu hagaagi doonaan aan soo dhoweeya abwaan cismaan cabdilaahi guure oo ah abwaan iyo weliba suxufi ku nool magaalada muqdisho oo isaguo qiso waayahan aynu ka soo hadalnayn la halmaasha gabay ka curiyey isagoo inala wadaagi doona gabaygaasi oo la magac baxay iga jooji fiisaha waxaana uu abwaanku magaalada muqdisho ugu warramay waryahayaga xasan kaafi qoyste iga jooji fiisaha gabay la yidhaahdaa ku jira gabayadaadii iga jooji fiisaha maxaa ula jeeda iga jooji fiisaha qoysta wuxuu ahaayey haddii alla kori sagaashan iyo kowdii xilli dalka dhibaato badan oo ay ka dhacday oo dowladdiina ay burburtay dagaalana ay ka socdeen hase yeeshee aan rajaynayay inuu xasili doono haddii alla kuron yahay aan weli rajada dowlad la-aantu aysa dhiman ayay ahayd marka gabar xiriir naga dhexeeyey ayaa ay tidhi haddii alla ku rafiisaan kuu soo dirayaa ka soo bax dalka oo ayadu dibadda ku maqneed marka anigana waxaan islahay dalku hadduu degi doonaaho inaan dalka sii joogo aan dadka wax la qaybsado ayaan aada u danayhayay marka gabadhaas ayaan kula hadlayo oo aan lahay haddii alla kuron yahay dalkoo nabadaan isu imaan doonaa waa tahay iyadu waxay rabtay guure inaad dibadda ay ku wado halkaas aad macnaha barnaamijkiini iyo sheekadiini jacaylka aad ku wadataan adiguna waxaad door bidaysay inaad dalka sii joogto waxaad rajo ka qabtay in dalku ay nabad ka dhalan doonto aad gacal kala fogaado oo ku faraxday adduunkaoo midba feer ka joogo dhambaal fiinuqaadiyo fakis iyo telefoon fariin kama dhammaatee facaytaan ka doortahay filsanay jacaylkiiyo fallaadha waan u simanoo anba way ugu faafaya inta aadan fududaan fiisana aadan soo dirin bal u fiirsa warkayga fajaxna yaanu kugu noqon kadib waxaan uga sheekaynayaa xaaladda dalka ka jirtoo dhan xaaladda dalka markaan uga sheekeeyo iyo sida aan damacsanahay iyo waxa aan rajaynayo intaba waxaan ku soo dhammaynayaa inta qaranku fooraro dadkayguna fidhiid yaajahliguna u foofiyo furumaha colaadaha dal fogaadi maayee iga jooji fiisada fadlan samir walaale waa gartay marka maxaad ku bilowday gabaygaagii Ee, qoyska waxaan ku bilaabay
gacal kala fogaado ku firxaday adduunko midba feer ka joogo dhambaal fiinu qaadiyo fakis iyo teleefoon farriin kama dhammaatee inta aada fududaan fiisana aada soo dirin bal u fiirso warkayga fajax ayaanu kugu noqon filsanay dalkeennii fal gumaysi aasiyo fulkaanaa dilaaco waa laysku faagto dhiig baa fatahayo qaraxii markuu fiday qolo weliba foolkeed farda baasu fuusho foolxumada qabiilkiyo fakhri baa la magan galay ileen lagama fiirsane burcad feen ma reebtee farataysi iyo boob filanwa ayaa dhacay foolxumada adduunyada lafangoro qofkii galay qaar baa ku faana oday fiiro dheer iyo caqil garasho beejigan fakarkii duqowdee fidnada lagu daway jiray soomaalidu fir u laheed ma fayooba maanto waa faaruq madaxii caqligeenni fiicnaa fasaxuu ku maqan yahay haddii lagu faduuliyo laysma feero maantee fartaa laga jawaabaa haddaan kuu fasirotaa faalkaa bakoorada rag baa beenta fidiyo furumaha intaan tegin fadhigay ku diriraan makri baan falkinayaa faataxada ii mara ficil yaab la weeye munkar lama fogeeyo laysma faro macruufko diintaan ku faannaba inta badan ma fahamsana fidnada iyo qabyaaladda faa'iidadeeda aragnaya ka fogaada leeyahay fiidkii ma seexdo facay lama cayaaree sida ruux la falay baan la faqaa naftaydo fakar dhabanahaysiyo faallaynta xaajada faylkii xasuusta dib markaan u fiirsado sida fulay caroodaan faruuryaha qaniina allah faxana ina yahay cusrigaana dul fuulay fudayd baa ka dambeeya fa inna maca alcusri yusran inna maca alcusri yusran oo rabbi waxaan ka filayaa farxad inaan ku kulanne inta qaranku fooraro dadkayguna fidhiid yahay jahliguna u foofiyo furumaha colaadaha dal fog aadi maayee iga jooji fiisada fadlan samir walaalay
haatanna dhegaystayaal waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyo fanaanka cabdirasaaq ismaaciil cali cabdirasaaq anshax waxaana uu fanaanku qaybtani nagula wadaagi doonaa qisooyinka ay ku qotamaan qaar ka mid a heesaha u qaada ee sida gaarkaa loo xiseeyo kuwaasoo ay ka mid yihiin heesta ka ilbaxay jacaylkii iyo weliba heesta kale dhowaan uu soo baxday ee nasri waxaanan idinku wareejin doonaa waryahayaga sagan mustafe xasan nuur oo fanaanka magaalada hargeysa kula kulantay islamarkaana waraysigan kaga qaaday dugsiya allo dugsiya allo dejiya dadka iga bi'isa daymo qurux ilwaallo indhaha duwata wiilkooda dujisa hankaygu darmada wara tallaabtayda diibtiradii halkiyo dhibtaba iga daryeelaysa oo halkan ka doonayo halkeed iga dareemaysa idul badan oo ina dabacsano ina dumaraysan waa hagaag een, anshax heestaasi haddaynu intaasi kaga soo noqono dejiya ay dhagaystayaashu inta badan ku raaxaysanayeen oo kamid ah heesihii aada kusoo caanbaxday ee bulshaduna ay ku baratay Een, inta badan fanaaniinta intaanad kusoo biirin waxaa jira een, fanaaniin aada fankooda xiiseynayso een, ama aada aada suran jirtay talow fanaanka hebel haddaad noqon lahayd ama heerkuu fanka ka gaadhay aad ka gaadhi lahayd ma jira fanaan kuu ahaa een, tusaale oo aada jeclaan jirtay inaad ku dayato ood noqoto wuu jiraa Mhm, wuu jiraayo mhm.
waxa weeye een, xasan aadan haye isku dooq baynu kana xaggaas soo maaha aada iyo aad
Een, xasan aadan horta af soomaaligaan ku bartay Mhm, ma garatay haye Een, xasan aadan fanaankeliya lama odhan karo Mhm, nusqarnigu waxa weeye soomaali madadaalinayay haye
haddana weli aalaanka maanta Mhm, fanaan heesiisa laga xiisan weeye maaha Een, xasan aadan waxa weeyaan anigu wixii ahaa tilmaan weyn waagan aad baan yaan xusan jiray waxa weeyaan heesiisa meelo walbana waan ka qaadi jiray waan xa- aad baan xasuustaa yaraantaadina wadigii sheegay iskuulka een, inuu fankaaga qayb ka ahaayo aad een, absolutely aad halkaasi ka qaadi jirtay haay Anshax.
igana udgoonkan aqalkooda sare kacaye ay mooday himiladu guura hiimsa hiimsaha hawdiyuu ka yimid beri hiimsa madigu ahaa adba hadkici haybadaadu noqotay hodanba Mhm.
ya salaam maasha allah ilaahay codkaa ku barakeeyo caannimadu een, dhibaato iyo faa-iido een, laba daba way leedahay Een, wax ma nooga sheegi kartaa caannimadu waxay ku fiican tahay iyo waxay ku xun tahay
waxay ku wanaagsan tahay Mhm.
waxaan odhan karaa waxa weeye waa respect aada iyo aad haa Mhm.
nin waxay ku xuntahay waxa weeye Mhm.
haddaan maanta suuqa israa wax kasoo iibso Mhm.
kasoo iibsan kari maayo haye oo way u adkaanaysaa ma garata xataa sidii dadka kale ula gorgortami kari ma maysid.
may waxay yidhahdaan inaanu yeelan bay noqonaysaa Mhm. haddaan lagugu sii dallicinba may iyada markii la arkana dhabar weye ma aha xataa wixii dadka laga siin jiray lama odhanayo marka horta halka iyadaa dhib baa naga haystaa ma garatay Eh, dumarku iyagu miqaan bayba xidhan karaane dee anu xilli gooraan eh, waxa weye intaan tago meherada aan wax ka iibsado qodii ugu dambeysay ma garanay haweenkaas wax noo soo iibiyeen mooyaane meherada intaan tagadee wax alla waxaan kula waxa weeyaan aan ka iibsan karay ma jirto ma ma jirto marka waxaad leedahay waa in niqaam dhinaca hadday raggaa la danta soo igu saaro.
qasabtana Mhm.
wixii la yidhaha inaan diiboon bay noqonaysaa Haye.
waka waa hagaag Een, heesahaagu waxay isugu jiraan jacayl een, waano inta badanna waxay u badan yihiin een, anshaxo heeso ka hadlaya wacyiga markaasi jira ama bulshada ayay ka hadlayaan heeso badanna waxaa jira maxaan idhahdaye bulshada een, tusaale u noqonaya een, oo aada u fara badan markaynu kuwaasi xagga dambeynu ka dhigan doonaa bal dhinaca waxaynu yaro geli doonaa heesaha daadiska ah ka ilbaxay jacaylkii ayaan marka jeclay bal inaynu soo qabano
ka ilbaxay sagada ka ilbaxay waxaa sameeyey xasan saleebaan haye dhuxul Mhm.
laxankana adoo naxariistay marxuumkii baa lahaa maxamed maxamed miyir miyir allah yarxamo haa musiguna ceeltiran buu ahaa Mhm.
Een, waxa weeye xilligan waxay ku timid qiso noocee ku timi waxay ku timid horta heesta marka hore aan layma samayn Mhm.
Een, balse iyada oo la tirinayo oo macnaha loo qorayo fanaan Mhm.
ayaan maqlay sax
kadibna ereyo ka mid a Mhm.
ayaan in badan markaa kala bixi waayay maskaxdayda haye laba sano kadib waxaan waayey heestii oo soo baxday iyo heestii oo la hadalhayay mid toona waan waayey haye waxaan isku dayay inaan awaanku ku yidhaahdo hees baa jirta noocaas oo samaysay maxaad ku ilowdeen haye oo hees aada culus ba ahayd oo magarata heesaha qaaliga ka mid ahaan lahayd Mhm.
hees weyn hadday tahay maba ilaaweyn buu yidhi awaanku "Hee, maxaa ka mid ahaa haye ka ilbaxay aan ooye adoon iyo ogsooneyn haye arrinteeda goortan ergaanu dirin jir haye markaas ku yidhi waxaad ku qortaa facebooka xilligaa dadkaa soo dhigin jiray boostiyo facebooka bal ka ilbaxay ku qor baan ku yidhi haye deetan ka ilbaxay buu ku qoray haye waxaa soo baxay sagaal iyo toban kun oo booster Mhm.
oo dadku markaa xilligaa ay soo dhigteen haye deetana wuu qaadan waayey heestii buu igu yidhi iska daa fanaankii aan siiyey xilligaasoo Mhm.
waxaad samaysaa anaa isaga wax kale u samaynaye heestan adiga godkan kasoo saaree Mhm.
qabso- adigu qaad adigu qaad haye heestii baa maxamed alla naxariisaan u keenay haye deetana laxan buu saaray markaa saasay ku timid heestaas maasha allah heestaas ayaynu usii dayn doonaa markana dhagaystayaasha dhagaysta habboon
amarkaaga fulin jiray ka ilbaxay afraafkiyo aqalkaad kunooshahay iridiisa goorta ubax kuula sugi jiray ka ilbaxay
n wahgaag anshax n heesahaagu runtii kala xiisa dhac ma laha heesiba hees bay ka daran tahay ilaahay codka ku barakeeya ayaanu ku leenahay n marka la yidhaahdo anshax adigu n bulshadu sibay ku aragtaa adiguna sibaad isku aragtaa sax n qaab nooceeya ayaad isku tilmaami lahayd haddaan ku idhaahdo istilmaan marka anshax la yidhaaho inaadare wanaag ma isku tilmaamada
xagga magaca
ya
dabeecad ahaan qof nooceeyaad iskula muuqataa adigu
anigu waxaan iskula muuqdaa waxa weeye sida magacaygu yahay haye
hayo layguma ammaanin dabeecad xumo aada iyo aada ha inta badanaan anaguna ku aragnay runtii waxaa tahay qof degan oo ixtiraam badan Een, bal waxaan jecelahay heesihii dhinaca wacyigelinta ahaa Mm.
ee aad ka samayso weliba heesihii een, ugu shidhnaa aan idhaahdo sanadkii ugu dambeeyey een, oo aada baraha bulshada u qabsaday oo soomaaliduna aada uga soo falceliyeen Een, heesta nasri heestaasi muuqaal cajiibaad u samaysay dareen cajiibaad ka samaysay bal dareenkaasi noocu ahaa iyo een, qaabkaad ku keentay een, fideogii aad u samaysay qaabku ahaa bal ayaan doonaya inaad anaga iyo dhegeystayaasha noo sharaxdo Eh, waa sax sayelay horta waxaa jiraysay marka hore heestu in muddo ay- ayaan hayay haye Een, waqtigii aan heesaha hore ka- soo saari jiray ka horreeyey ayaa waxaa dhacday inay heesaha qaar isu hagaageen oo silsilad la moodo ay dadku macnaha u qaataan inay silsilad tahay ama si taxana aniga igu soco oo een, dejiye markii ay soo baxday deetana maalmihii wacnaaba soo baxday haddana haddaan helay baa timiday deetana macnaha dadku waxay u qaateen in ay silsilad oo kale macnaha aan wixii ay noqdeen Kuu way isku socotaa.
xidhmeen ha kadib abwaan baa wuxuu is yidhi halkeed ka gashaa silsiladaas Ee, waa kan wuu ducaystay haddana wuxuu yidhi maalmihii wanaagsanaa waa kan way soo socdaan oo waxa weeyaan weli een, macnaha ducadii uu sugaya haye haddana waa kan yidhi een, waxa weeye een, haddaan helay taana howlgal ha ee wuxuu is yidhi halkeed ka gashaa haye wuxuu is yidhi "Ee, mar hadduu ilaahay gabadhi weydiistay oo waayihii iyo waxa weeyaan haddana wanaaggiina uu sugayo misena haddana uu gabadhiina helay Een, wuxuu yidhi halkaas arsaanqad ilaahay horta muuga weydiistay haye ma garatay haye markaa qaybta harsaaqada lagu weydiiyo Een, ha wuxuu yidhi waktigii iyo waayihiina kagama hadal Een, wuxuu yidhi deetana arsaaqadii markuu iyo waktigii ilaahay u weydiiyey ayaa wuxuu odhan doonaa macnaha ilaahayow waa adigii isiiyey yacni een, gabadhii wanaagsaneed een, halkii ducadiina iyo aqbalay xulgayaan diin wacan dhaqansan iyo way hadiga dhaya idejiye farxadii wada ugubiyo wadna lalatiirsa warsan weersan quruxliyo ihaga jacayli waraabsha gob wacad lawehel daacad iyo reersan ilawaaba hankaabo waayihii adkaa iyo wiiqeen iga maydha adaa waaxid iigu deeqon weyne ku mahadshaaye macnaha dejiya Mhm, maasha allah ma fahamtay Eh, wuxuu leeyahay markaa mar hadduuna ilaahay weydiisan een, harsaaqa arsaaq ilaahay hadduuna mar weydiisan waxa weeye inuu xumaanta ka celiyo ilaahay mar hadduuna weydiisan inuu eh, waxa weeyaan uu de aakhira de de adduunkun waxa weeyaan ma garata deetana ilaahay wuxuu markaa ducadii ku galay inuu ilaahay jannadii weydiisto oo arsaaq waasaca weydiisto u weydiisto mid uuna ku kibrin sax ma garatay haye mid uuna Ku ku kibrin haye een, waxa weeyaan uguna mahadnaq uguna uguna mahadnaqo macnaha gabadhii wanaagsaneedu siiyey maasha allah ducadii macnaha uu ilaahay marka hore ka ducaystay waa kan u aqbalay buu yidhi haye maasha allah horta saasi marka heestaas ku timiday Een, kadib waxaa igu dhashay inaan sameeyo jiliinkii fideogeeda haye Een, marka fideogeedii een, haddii sidii horta aanu rabnay boqolkiiba een, shan iyo lixdan bay noo qabsoontay haye Een, waxaana noqotay mid dadka wada xiiseeyaan xiseeyaan ama wada qancisa Een, waana duruuftii oo duruuftii way ku jirtaa wixii Een, duruuftan adagi waa duruuf waxa weeyaan bulshada haysata ma garatay bulshada mid haysata anigu dee een, fan baan ahaa xilligaas duruuf noocaas imay haysan laakiin nimcaduna dadka qaar way uga dartaa waanay lumisaa lumisaa boqolkiiba waxaad odhanaysaa walaal markaad eegto aan bulshadeena ninku maalinka ka xeer helo waxa weeyaan yuu kibriya sax oo waxaad arkaysaa isagoo ku deganaya masaakiinta isagoo shalay tole eegan wuxuu ahaa Een, markaa jilinkeeda waxaan ku saleeyey bulshada iyo waayaha sax Saas- adigoo soo shaqeeyey oo maxaan idhahdaa soo dhididay Soo oo rafaaday.
geerash ka soo shaqeeyey absolutely oo haddana maxaan idhahdaa aad arkayso gabadh miskiina oo ha anigoo subaxii kasoo baxay gurigeyga gabadheeda qura- bilaa quraaca kasoo baxay ayaan haddana wixii aan soo shaqeeyey ba waxaan arkayaa qof miskiina oo anigaan xoogsanayaba isagu toogsanaya haye
deetana waxaan is leeyahay een, sii qofkan anu isaga waan siiyey laakiin waxa weeye een, diinteena sheegaysa waxaad haysatay inaad wax ka inaad bixiso inaad wax ka bixiso Een, iyadoo oo kii wax haystay uu- uu waxba siin laayahay baa een, waxa- waa- way ku damqaysaa markaa waayo isagu baahida wuu ilooba adigu se waad garanaysaa way ku haysaa Waa- oo saacadaas ay haysaa de marka sababtaasaa ee waxa weeyaan aan ugu salaynay maasha allah inay waxa weeyaan wacyigelin noqoto marka walaal heestaasi saas ku timiday macnaha qisadaas ku timiday silsiladaas abwaanku rabay inuu ku galo Ee, anu saasaan u turjumay Ee, eryadeedan waxaa iska lahaa ee, siciid talsame laxankeeda cabdi saxan qudaar baa lahaa oo macalinkaygiya codkan adaa iskula warragaya musiguna waa ceyltira
nasri weyne nasiibu afsoco wagi barwaaqeeda livin horumad iwaarisan rabow ku weydiistay oo dhaxan waa iyo adur wilka hayn culaye waqtigu isamadan rabow ku weydiistay
dhegaystayaal qayb kaloo kamida waraysigana waxaad ku maqli doontaana barnaamijka cawayska washington ee soo socda gudahana barnaamijkeenna intaasaan kusoo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
nimcaduna dadka qaar way uga dartaa waana lumsaaye midan hanuunka iga wiicin baan rabow ku weydiistay adduuna laba laba wada jiro guri caro ku weegaanay ayaa wasaasiyo ifikrada weerka keliyaadii xulgayan diwacan dhaqansan iyo weexadiga dhaya dejiya farxadii wada ugubiyo wadna la dhatisha warsan weersan quruxdiyo ihaga jacayli waraabsha gowacad leeweel daacadiyo reersanila waaba ankabawaihi aka iyo miiqiniga mayda adaa waaxid iigu deeqo weyna kugu mahadsaa
dhegaystayaal idaacaddeenii fiidnimo oo